silan qiimee xaaladda bini'aadanimada iyo saameynta webiga shabeelle u iskujeysidii degmada afgooye maamulka gobolka shabeellada hoose iyo kan degmada afgooye iyo saraakiil ciidanka waybayo kormeerena jidadka iyo xaafado u saameynta kawaaladii webiga aana ku mid ah xaafado goobo walabarashada iyo masaajidada qaar yalanku bahi fatahaadan uu sijaysidii webiga shabeelle oo dhowaan usa ka fatahay afgooye suldaan cabdulaahi cismaan guddoomiyaga degmada afgooye anku horeynta sharaxi kormeerka iyo walyaabogayo ha ka arageen qiimeyntiyo maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka jirtay xaalad oo ah fatahaad webigii nagu soo fatahay webigi markuu fatahay wuxuu saameyn u geystay goobihii waxbarashada iskuulaadkii masaajidadii dadkii deegnaa hareeraha webiga oo awalba iska taag darnaa waxaa sharaf iyo oo aan aad ugu faraxsan nahay inaad maanta degmada afgooye noo imaaday nala dareen tahay biyaha ku dhex jirtid sharaf iyo karaamee noo tahay indhaha aad ku aragtid guddoomiye dadkan oo webiga afkiisa degnaa awalba waxay la daaladhacayeen fatahaadihii hore ililiino haddana waxaa saameeyey biyobixii webiga soo fatahay guddoomiye dadkan waxay u baahan yihiin gargaar deg deg ah dadkan ma haystaan hooy cunno ma haystaan waxaa kaloo saayida maalmahan kaneeco iyo shuban biyood marka maadaama ilaah mahadiisa maadaama maantana soo booqatay waxaan rajeynaynaa inaa amar bixin doonto guddoomiyaga gobolka shabeellada hoose maxamed ibraahim bare iyo weybowse baaqan dire hay-ado gargaarka biyow maamulka koonfur galbeed iyo dowladda soomaaliya weynuu sheegay in reer afgooye un baahanyin gargaar waxaan faraynaa dhammaan hay-adaha ka shaqeeya gobolka inay si degdega gurmed oola soo gaaraan dadkan oo ay ugu jawaabaan xaaladda taagan ha ahaato dhanka caafimaadka oo ay kaneeco ay ka dhalan karto iyo cudurro kale cudurrada kale oo la socda biyaha wasaqoobay iyo maxaa yeele xataa biyihii dadka nadiifka ay cabi jireen ay saameyn ku yeelanayaan oo maxaa lahaa ceelashii biyaha laga cabaayey ayaa biyahani daadadka oo soo fatahay ay saameyn ku yeesheen marka in biyo nadiifa ay helaan dadkii hooy kumeel gaara ay helaan inta ay biyahani ka baxayaan in la helo sidaas si lamida caafimaadkii iyo maxaa lahaa marakaneecooyinkii si deg dega inay dadkan ku helaan ayaan amar ku bixinaynaa in hay-adaha kala duwan sidoo kale hay-adda maxaa laha wasaaradda gargaarka deg dega wasaaradda maareynta nasiibooyinka ee koonfur galbeed waxaan baa kugu diraynaa ayagana inay gargaarkaasi iyo kagaaritaanka dadkan in wax loo qabto ayagana inay baaqaasi ay kasoo jawaabaan hadduu ilaah idmo dhowaanyaha ay timarkiisu hafatahay webiga shabeelle kaaseyti oo dhibaatan jeysidi dadka deegaanka weynuu isku barakiciyey xaafadoosho